bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeenii boqol iyo labayo labaatanaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii koobaad ee ku saabsan saxaabiga weyn ee cabdulaahi bnu salaam man qofkii sarahu uu farax gelinaya oo ku farxaya an yandura inuu eego ama uu fiiriyo ama uu arko ilaa rajulin nin oo min ahli ljannati dadka jannada loo qoray ee jannada inay gelayaan lahuba ah falyandur ha eego ilaa cabdulaahi bni salaam kaana wuxuu ahaa al xuseyn ibnu salaam magacaasaa la dhihi jiray xuseyn cabdulaahi rasuulkaa u bixiyey sala allahu calayhi wasalam laakiin markii uu yuhuudiga ahaa waxaa la dhihi jiray al xuseyn ibni salaam kaana wuxuu ahaa al xuseyn ibnu salaam xabran caalim bad ah buu ahaa xabriga waxaa la yidhaha qofka badda cilmiga ku ah mutabaxir oo min axbaari lyahuudi yahuudda culimadeeda waaweyn ka mid a oo fii yathrib magaalada yathrib ku sugnaa ama ku noolaa culimadii yuhuudda ee diinta towraadda si fiican u yiqiinay ee waaweynaa ayuu ka mid ahaa wa kaana wuxuu ahaa ahlulmadiinati madiino dadkeedu dadka madiino ku nooli waxay ahaayeen cala ikhtilaafi milalihim isagoo diinahoodu ay kala duwan yihiin iyadoo jirto ay diinahoodu kala duwan yihiin dadka madiina isagoo ay diinahoodu kala duwan yihiin iyo wanixalihim madaahibtoodu waxay ahaayeen yujilluunahu kuwii xushmeeye ee weyneeya wa yucadimuunahu weyneeya waa isku mid labadaa eray dadka dhan dadka magaalada madiine ku nool diin kastaba haysteen ama yuhuud ha ahaadeen ama masiixiyiin ha ahaadeen ama xataa wathaniyiintii carabta ha ahaadeen dhammaantood waxaa la ysku raacsanaa xushmeynta cabdulaahi ibnu salaam maxaa jira oo loo wada ixtiraamaya ama loo xushmeynaya faqad kaana wuxuu ahaa macruufan mid la wada yaqaano bayna annaasi dadka dhexdiisa ayaa waxaa lagu yiqiinay bituqa alla ka cabsi waasalaaxi iyo toosnaan mowsuufan wuxuu ahaa mid ku tilmaaman oo lagu tilmaamo bilistiqaamati toosnaan iyo wasidqi iyo run wa kaana wuxuu ahaa al xuseyn xuseyn wuxuu ahaa ibnu salaam yaxyaa mid nool buu ahaa xayaatan nolol haadi-atan oo deggan waadicatan oo xasiloon ayuu ahaa walaakinaha hasaata noloshiisu kaanad waxay ahayd fil waqti nafsihi islamarkaa ay ahayd nolol degan oo xasiloon waxay ahayd jaadatan mid mid wada dhab ah dhab ahoo dheeldheel iyo ciyaar aysan ku jirin naaficatan oo waxtar ahoo wada wax anfacda ayay ahayd faqad qasama wuxuu u qeybiyey waqtahu waqtigiisa aqsaaman halaatha saddex qaybood ama qaybo saddex ah ayuu u qeybiyey fa shadrun qaybahaas saddexda a mid ka mid ah fil kaniisi meesha lagu cibaadaysto ayuu kuayuu ayuu joogi jiray wuxuu ku gudan jiray ama uu joogi jiray ama u qoondeeyey qeyb ka mid a saddexda waqti inuu inuu joogo uu ku dhammaysto meesha lagu caabudo alle beytul cibaada oo yuhuuddu lahaayeen kaniis waa la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa loo yaqaanaa synagoog magacaas ayaa loo yaqaanaa synagoog ama macbadul yahuud yuhuuddu meesha ay ku cibaadaystaan lilwacdi wuxuu halkaa u joogi jiray lilwacdi inuu dadka wacdiyo uu waaniyo iyo walcibaadati iyo inuu isagu cibaadaysto wa shadrun qeybta labaadna qeybta kalena fii bustaanin beer uu lahaa oo lahu uu lahaa oo ayuu qeybta kalena joogi jiray beertaasoo yatacahadu ama ee, isaga oo fa waxa weeyaan xaalo weeye yatacahadu waa xaala wa shadrun qeyb fii bustaanin lahu beer uu lahaa ayuu joogi jiray uu u qoondeeyey yatacahadu isaga oo ama xaal uu daryeelayo nakhlahu geedtimireedkiisa magaalada madiine waxay caan ku ahayd beero oo dad waxay ahayn beeraley ah beerahoodana waxaa ugu caansanaa timirta marka qaybna wuxuu joogi jiray meesha lagu cibaadaysto oo dadkana uu wacdin jiray isna uu cibaadaysan jiray qeybta kalena wuu shaqaysan jiray oo beertiisa ayuu ka shaqayn jiray beertiisii lahayd geedtimireedka oo muxuu ka samayn jirayna bitashdiibi bitashdiibi inuu sinsimo tashdiibka waxaa la yidhaha geedka ee laanta qallasha in laga gooyo laanta qalloocan in lasoo toosiyo waxalla wixii maaragtay dhibaya geedka oo laga jaro ayaa waxaa la yidhaha tashdiib marka dhildhilid iska dhe bitashdiibi dhildhilid iyo watacbiiri bacrimin takanaga waa bacrimintii oo geedku wuxuu leeyahay dhadig iyo labood buu leeyahay in labadii la isu geeyo si midhihii ay u samaysmaan wa shadrun qeybta kalena maca tawraati kitaabka towraad la yidhaahdo ayuu u qoondeeyey litafaquhi si uu u fahmo si qoto dheer uu u fahmo fi diini diinta marka nin dheeldheelaya ma ahayna waqtigiisu waqtigiisa saddexdaas ayuu u qeybiyey wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi bnu salaam ama alxuseyn bnu salaam kullamaa mar kasta oo qara'a towraata towraad uu aqriyo wuxuu ahaa waqafa kii joogsada ama istaaga tawiilan waqti dheer ayuu wuxuu is ag taagi jiray cinda al akhbaari wararka agtooda allatii wararkaasoo tubashiru ku bishaaraynaysay biduhuuri nabiyin nabi inuu soo bixi doono fii makkata magaalada maka uu ka soo bixi doono nabigaasoo yutamimu dhammaystiraya risaalaati al ambiyaai asaabiqiina ambiyadii horeysay ambiyadii hore risaalooyinkii loo soo dhiibay iyo fariimihii loo soo dhiibay iyo diintii loo soo dhiibay iyo diimihii loo soo dhiibay oo halka diinta islaamka ahayd dhammaystiraya wa yakhtimuhaa soona khatimaya isagoo soo khatimaya soo afjaraya oo nabi ka dambeeya uusan jirin wararka towreed ku sugan ee arrimahaas ku saabsan nabigaa soo bixi doona ee maka ka soo bixi doona ee dhammaystiri doona risaalaadkii oydil markuu aqrinayo yuu is ag taagi jiray kama gudbi jirin wa kaana wuxuu ahaa yasta yastaqsi kii tiro kooba ayuu ah oo raad raaca yastaqsi kii tiro kooba ama raad raaca awsaafa haada anabiyi almurtaqab nabigan kan ee la sugayo ama la koranayo ama la filayo ama la shinsanayo tilmaamihiisa ku soo wada arooray kitaabkii towraad ayuu wada dabageli jiray iyo wa calaamaatihi iyo maaragtay calaamadaha lagu garanaya astaamaha lagu garanayo wayahtazu wuu gariiri jiray ama wuu lulan jiray faraxan farax daraaddi ayuu la gariiri jiray oo muxuu ugu farxi maxaa jira liannahu nabigaasi sida ku qoran kitaabka towraadda markuu aqriyo waxaa ku qoraan jirtay wuu ku farxi jiray annahu nabigaasi sayahjuru inuu kasoo guuri doono uu kasoo hijroon doono beladahu magaaladiisii alladii magaaladaasoo buctha fiihi lagu soo bixiyey oo nabi ahaan uu kasoo daahiray oo maka ah inuu kasoo guuri doono oo wase yatakhidu uu ka dhigan doono min yathriba magaaladan math- yathrib muhaajaran lahu meesha uu usoo hijroodo meesha uu usoo guuro iyo wa muqaaman meesha uu ku nagaado uu dego uu saldhiga inuu halkaan noqon doonana wuxuu ku arki jiray kitaabka towraad markaasuu farxi jiray oo wuxuu dhihi jiray anagoo jooga yuu magaaladeeda igu imanayaa nabigii sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa haddana kullamaa mar kasta oo qara uu aqriyo haadihi al akhbaara wararkan ow marad ama ay soo marto bikhaatirihi xusuustiisa iyo maankiisa ay soo marto wuxuu ahaa yatamanaa kii ka naawila cala allaahi alle an yafsaxa lahu inuu u waasiciyo lahu isaga fii cumrihi cimrigiisa inuu waasiciyo inuu cimriga ilaahay u dheereeyo ayuu alle ka baryi jiray oo muxuu u- uu maaragtay u naawilayaa in ilaahay cimriga u dheereeyo xataa yashhada ilaa uu goobjoog ka ahaado duhuura haada annabiya nabigan isaga ah daahiritaankiisa iyo soo bixitaankiisa si uu goobjoog uga ahaado nabigii almurtaqaba ee la sugayey ama la filayey ama la shinsanayay oo wayascada uu ku liibaano uu ku guulaysto biliqaa'ihi la kulankiisa oo wayakuuna uu ahaado awala almu'miniina kuwa rumeeya ka ugu horeeya bihi rasuulka rumeeya oo yuhuud ka mid ah ayaa laga wadaa un horti dad badan baa rumeeye laakiin awal almu'miniina kuwa rumeeyo oo yuhuudda ka mid a inuu noqdo waqad istajaaba alla wuu ka aqbalay oo wuu ka yeelay allahu alla wuu ka aqbalay jala wacaza ducaaa alxusayni xuseyn ibnu salaam baryadiisi iyo ducadiisi alla waa aqbalay fa nasaca wuxuu alla u dibdhigay lahu isaga fii ajalihi ajashiisa iyo cimrigiisa ayuu alla dib u dhigay ila- alla wuxuu siiyey cimri ayuu siiyey dheer xataa intii ayaa dib loo dhigay bucitha la soo bixiyey nabiyulhudaa nabigii hanuunka iyo waraxmati naxariista nabigii hanuunka iyo naxariista ilaa laga soo bixiyey iyo ilaahay cimri siiyey wa kutiba lahu waxaa haddana loo qadaray an yaxdaa inuu ku liibaano uu ku guulaysto biliqaa'ihi rasuulka la- rasuulka la kulankiisa iyo wa suxbatihi iyo inuu la saaxiibo saaxiibka waxaa laga wadaa intuu nabiga rumeeyo inuu uu raacana iyo wa an yu'mina inuu rumeeyo cabdulaahi bnu salaam bilxaqi xaqi inuu rumeeyo alladii xaqaasoo unsila calayhi rasuulka lagu soo dejiyay oo qur-aanka ah sheekadu waa intaa ee falnatruk aan u dayno aan u dhaafno lilxuseyn alkalaama hadalka aan u dhaafno liyasuuqa suu isagu inoogu soo kaxeeyo suu iso inoogu soo kaxeeyo laa lanaa annaga qisata islaamihi islaamiddii uu islaamay sheekada ku saabsanayd isagu hay nooga sheekeeye aan warka u dayno maxaa jira fa huwa isagaa lahaa qisada ama sheekada ku saabsan islaamiddiisa arwaa inooga sheegid wanaagsan isaga ayaa inooga sheegid wanaagsan wa calaa xusni cardiha in si fiican loo soo bandhigana aqdaru inooga awood badan in si fiican loo soo bandhigo marka waa kan warkiisii qaala wuxuu yidhi alxuseyn ibnu salaam wuxuu yidhi lamaa markii samictu aan maqlay biduhuuri rasuulillaahi rasuulka ilaahay inuu soo daahiray ilaan warka waa la helayaaye makiya madiinana saa uma kala foga akhadtu waxaan bilaabay ama gudagalay ataxaraa inaan u fiirsado u kuurgalo way can ismihi magaciisa kow magaciisa ilaan wixii oo dhan kitaabka ayay ku qoran yihiin towraada magaciisa wa nasabihi iyo nasabkiisa iyo abtirsiintiisa wa sifaatihi iyo tilmaamihiisa iyo ama astaamihiisa wa zamaanihi waqtiga uu soo baxayo wa makaanihi iyo meesha uu ka soo baxayo inta oo dhan inaan raadraaco oon u kuurgalo wa utaabiqa inaan isu fiiriyo saas weeye shay shay la barbar dhigaya wey ood fiirinayso inay isku daboolmaan oo isku mid noqdaan oo iswaafaqaan mutaabaqada saasaa la yidhaha oo wa utaabiqa aan isdul saaro isu fiiriyo oon bal eego inay isku mid yihiin beynaha tilmaamahan hadda la iga sheegaya nabigan soo baxay iyo wa beyna maa shay aan isbarbar dhigo huwa isaguma mastuurun ku qoran ama ku dhigan cindanaa annaga fil kutubi kutubta aan haysanno oo towreeddu ay ka mid tahay xata xataa intii ayaan isbarbar dhigaya istayqantu aan hubsaday marka aan xaqiiqsaday oon hubsaday min nubuwatihi rasuulka muxameda sala allahu caleyhi wasalama inuu nabigii la sugaya yahay wa tathabattu waxaan iyadana sugtay oo wax sugan agtayda ka noqday min sidqi dacwatihi dacwadan islaamku dadka ugu yeedhayahay inay tahay mid run ah oo dhaba uma markaa kadib katamtu waan qariyay daalika arrintaas canilyahuudi yahuud waan ka qariyay isagoo oon arkin nabiga ayuu rumeeyey marka fiiri hadda isagoo oon arkin ayuu rumeeyey cidina aynan u sheegin maxaa jira kitaabka towraadda ah kitaabka towraad ayay ku qoraayeen tilmaamihii nabiga oo dhan sala allahu caleyhi wasalam marka dadkii maka ka imanayana markuu warsaday tilmaamaha uu rasuulku leeyahay labadiibaa isku mid u noqday markaasuu rumeeyeyba marka wuxuu yidhi waan qariyey arrintaas yahuudda uma sheegin wa callaqtu waxaan xidhay lisaanii carabkaygana waxaan ka xidhay can itakallumi in aan ku hadlo ama aan ka hadlo fiihi rasuulka arrintiisa iyo inaan rumeeyaba inaan ka hadlana carabkayga waan ka xidhay waxaan ka xidhay ilaa an kaana ilaa uu ka ahaaday ilaa an kaana ilaa uu ka ahaaday alyowmu maalintii alladii maalintaasoo kharaja uu soo baxay fiihi maalinta dhexdeeda alrasuulu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam min makata maka uu ka soo baxay qaasidan almadiinata isagoo madiina usoo kusoo beegan isagoo madiina kusoo beegan ama kusoo jeeda ilaa maalintaas iyo aniga oo mu'mina oo rasuulka rumeeyey oo qur-aanka rumeeyey ayaan qarsanayay arrintii falamaa markii balaqa uu soo gaaray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam yathriba magaalada yathrib markii uu soo gaadhay oo wa nasala uu ku degay biqubaa meesha quba la yidhaahdo waa meel laba mayl u jirtay magaalada madiine berigaasi aqbala waxaan waxaa na soo aaday dhe rajulu nin ayaa caleynaa annaga na soo aaday magaalada madiina ayuu nin soo aaday wa jacala wuxuu bilaabay yunaadii inuu dhawaaqo ninkii fi naasi dadka uu dhawaaqo muclinan isagoo dadkii ogeysiinaya quduumahu nabiga imaatinkiisi nabigii aan sugaynay ayaa yimid ayuu dadka u sheegay uu ku dhawaaqay dadkana ugu bishaareynay wa kuntu waxaan ahaa buu yihi saacata idin saacaddaa iyada ahee ninkaasi magaalada uu soo galay isaga oo dhawaaqaya oo ku dhawaaqaya rasuulkii aan sugayna wuu inoo yimid waxaan ahaa calaa ra'si nakhlatin geed timireed dhaladeed ayaan saaraa buuli geed timiraadkaasoo lii anigu aan lahaa oo acmalu fiiha aniga oo ka shaqaynaya oo labadii howlood aan sheegaynay iyo mid saddexaad oo ah in midhaha lasoo gurto intaasaa geed timireed loo fuulaa ama inaad midhaha ka soo gurato ama inaad iyada dar yeesho oo laanta qallalan ood goysi iyo ta dhinac u baxday ood maaragtay soo leexisi iyo ood isku toosiso ama inaad ubaxa dhadig iyo kalab aad isa saarto oo tacbiir la yidhaahdo ama bacrimin yaa loo fuulaa marka aniga oo ka shaqaynaya oo geedka dhaladiisa saaran ayuu ninkaasi magaaladii soo galay isagoo ku qaylinaya ama ku dhawaaqaya rasuulkii ayaa magaaladii soo galay wa kaanad waxay ahayd cammatii eedaday oo khaalidatu bintul xaaris la dhihi jiray waxay ahayd jaalisatan mid fadhiday taxta shajarati geedkaa timir timirta ayn anigu dhalada ka saarnahay hoostiisa ayay eedadayna fadhiday famaa in samictu maba aanan maqlin alkhabara warka xataa hataftu ilaa aan ku qayliyo allaahu akbar allaahu akbar aan idhaaho fa qaalat lii waxaa igu tidhi cammatii eedaday xiina markii samicad ay maqashay takbiirii allaahu akbartayda markii ay maqashay waxay tidhi khayabaka allaahu hoo kugu dhacbay tidhi alla ha ku qadiyo alla maaragtay inkaar ha kugu ridee wallaahi baan ku dhaartay low kunta haddaad ahaan lahayd samicta mid maqlay bimuusa bni cimraan nabiyullaahi muuse bni cimraan oo qaadiman soo gelaya magaalada haddii aad maqli lahayd maa facalta maadan samayseen shay-an wax ow fowqa daalika waxa hadda aad samaysay ka badan maadan samayseen fa qultu waxaan ku idhi lahaa eeddaday waxaan ku idhi ay camma eeddo innahu nabigani wallaahi baan ku dhaartay akhuu muusa bnu cimraan muuse bnu cimraan walaalkii weeye wa calaa diinihi diintiisa ayuu ku sugan yahay waa ukhuwat alislaami waqad bucitha rasuulkan waxaa lagu soo diray bimaa bucitha bihi wixii nabi muuse lagu soo diray oo diintii islaamka ahayd baa lagu soo diray nabigana fa sakatat way aamustay wa qaalad waxay tidhi ahuwa isagu kani annabiyu ma nabigiiba alladii nabigii oo kuntum aad ahaydeen nimankiina culimmada ihi tukhbiruunanaa kuwa noo sheega annahu isagu yubcathu in lasoo bixin doono oo isagoo nabi a lasoo bixin doono musadiqan isaga oo rumaynaya oon dafiraynin limaa qablahu waxa la wixii diimo iyo rusul ahaa ee ka horreeyay oo dhan wa mutamiman mid dhammaystiraya inuu yahay lirisaalaati rabbihi rabbigiisa risaalaadkiisii oo islaamka ahaa dhammaystiraya kii aad noo sheegi jirteen miyaa fa qultu waxaan idhi nacam ha eedo qaalad waxay tidhi fadaalika marka kaasi idan haddaba alla ilahe allaahu akbartii aada lahaydi marka meeshaadii bay dhacday wey uma wuxuu yidhi madaytu waxaan aaday min tawi isla kolkaygiiba anoon sugsugin ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ayaan aaday fa ra-aytu nnaasa dadkii baan arkayoo yasdaximuuna isku cidhiidhiyaya bibaabihi albaabkiisa gurigii lagu soo dhoweeye ee uu rasuulku deganaa albaabkiisa laisku cidhiidhiyayo ayaan arkay wuuhi fasaaxamtum dadkii baan cidhiidhiyey xataa sirtu ilaaan ka ahaado qariiban meel u dhow minhu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam marka aanu imid muxuu rasuulku sheegayay wixii aan ka maqlay waa kan buuhi fa kaana wuxuu ahaa awala maa shayka ugu horreeya shaygaasoo samictuhu aan maqlay minhu rasuulka aan ka maqlay wuxuu ahaa qowluhu rasuulka hadalkiisii ayuha naasu dadow ifshu salaama war nabadda ha la faafiyo war nabadda ha la faafiyo marka meeshaasa waxaad ka garanaysaa islaamku inuu yahay diinu salaam diintii nabadda marka rasuulkii baaba saas leh xadiidkani xadiid saxiixa waaye xadiid saxiixo bukhaariya ay warinayaan weeye ayuha naasu dadow ifshu salaama war nabadda ha faafiya wadcumu tacaama cuntadana dadka siiya dadka u baahan cuntada siiya oo keligiina cunina wa salluu bileyli habeenkii tukada wannaasu niyaamun isagay dadku hurdaanna tukada oo cibaadaysta tadkhulu ljannata bisalaam jannada aada si nabadgelya ku gasheen fa jacaltu waxaan bilaabay buu ihi atafarasu inaanu kuurgalo oon aad u eego fiihi rasuulka iyo wejigiisa wa atamallaa aan ka buuxsado araggayga iyo fahamkaygaba minhu rasuulka aan ka buuxsado si fiican ayaan u eegay fa iqantu waxaan hubsaday buu ihi oo aan yaqiin hubaal oon hubsaday ana wajahu in rasuulka wejigiisu laysa biwajhi kadaabin beenaalo wejigiisa inuusan ahayn uma markaa kadib danowtu minhu rasuulka ayaan u soo dhowaaday anoon hadlinba wa shahidtu waxaan qiray an laa ilaaha ila allaah alla maahane ilaah gar lagu caabudo ama xaq lagu caabudo inuusan jirin iyo wa ana muxamadan inuu nabi maxamed rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu yahay faltafata wuu eegay ilaya aniga ayuu eegay wa qaala wuxuu yidhi masmuka magacaha fa qultu waxaan idhi alxuseyn ibnu salaam ayaa la yidhaha fa qaala rasuulku wuxuu yidhi bal xuseyn laguma dhahee cabdullaahi bnu salaam ayaa lagu dhahaa fa qultu waxaan idhi nacamha cabdullaahi bnu salaam ayaa la yidhaahdaa waladii allihii baan ku dhaartay bacadaka bilxaqi xaqa kugu soo diraye maa uxibu ma jecli anna lii inuu ii sugnaado bihi kan adii bixisay oo cabdulaahi ah beddelkiisa isman aakhara magac kale inuu ii sugnaado oon kan ku bedasho ma jecli bacda alyowma maanta kadib marka maalinta laga soo bilaabo cabdulaahi bni salaam ayaa loo yaqaanaa oo magaciisa sidaas yuu noqday cid al xuseyn u taqaanaana ma jirto darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu